kulanti wacan dhegayste waa mar kale iyo barnaamijkeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada waxaana idiin soo saarta hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyayaasha u s ed midowda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda ee swiden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska maantana waxaan kaga hadlaynaa sida hagaagsan ee loo maareeyo goosashada dalagga iyo sida loo habeeyo marka dalagga lasoo gooyo xilligan oo ah waqti muhiim u ah beeralayda si uu u xaqiijiyo tayada dalagga uu soo saaray iyo inuu ka fogaado khasaare ku dhaca dalagga la goosanayo waa waqti laga goynayo ama laga saarayo qayb ka mida dhirta midhihii ka baxay kuwaas oo kuuleh dhaqaale iyo nafaqo aad cunto waxaa markaad goosato kadib lagaga baahan yahay in dalaggii aad goosatay uusan kaa khasaarin oodna xaqiijiso tayada wixii aad soo saartay wakhtigaad goynayso iyo markaad soo goosato si dalaggaas kuugu jiro wakhti dheer uuna kuugu ahaado cunno dhammaystiran uuna kuugu yeesho waxtar wanaagsan oo ku habboon inaad mar kasta cuni karto waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah abubakar maxamed waa hagaag haddaba aan hoos ugu degno ujeedka barnaamijkeenna aan u baranayno maanta waa dalag kasta in loo helo wax goosasho wanaagsan oo wax ku kordhinaysa dhaqaalahaaga iyo nafaqada cunno ee qoyskaagu helayo sidaa darteed waxaa muhiim ku ah inaad muhiimad siiso sidaad u xaqiijin lahayd tayada dalagga aada goosatay ogsanow beeraley in dalagga markaad beerayso uu ujeedkaagu koowaad ahaa inaad hesho cunto qoyskaagu cuno halka inta kaa dheeraadka ahna aad ugu talagalayso inaad suuq geysato oo iibsato si dhaqaale kaaga soo galo haddaba iyadoo arrintaas la tix raacayo ayaan barnaamijkeennan barashada waxbeerashada wanaagsan waxaan kusoo qaadanaynaa hababka kala duwan ee goosashada safrinta suuqgeynta wanaagsan iyo kaydinta waxaan dhegaysta ee doonaynaa inaan fiirinno marka ugu horeysa goosashada aan isweydiinee maxay beeralaydu ugu baahan yihiin inay bartaan habka wanaagsan ee dalagooda ay u goynayaan jawaabtu waa haddii aan la qaadin farsamada rasmiga ah ee looga baahan yahay goynta dalagga waxaa dhici karaysa in beeralaygu khasaariyo cadad badan oo wax soo saarkiisa ah sidaas darteed beeralaygu waa inuu xaqiijiyaa qodobadan in dalagga waqti ku habboon la gooyo inuu adeegsado farsamada ku habboon ee waxgoosashada dalaggaas loo isticmaalo gacan ama mashiin midkuu doonayo ha ku gooye keliyana inuu goosto dalagyada caafimaadka qaba ee gaaray wakhtigii la goyn lahaa haddaba si aan aqoon dheeraada ugu helno barnaamijkeenna waxaa inoogu marti ah aqoon-yahano beeraha ah oo kale ah xasan nuur cismaan oo ka socda hay-adda s t s international solidarity iyo xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y b d aan ku horeyno xasan nuur cismaan xasan kusoo dhawo barnaamijkeenna maxay yihiin tallaabooyinka ugu wanaagsan ee beeralaygu samayn karo markuu dalaga goynayo iyo markuu goosto kadib waa mahadsan tahay abubkar su-aasha haddaan hore jawaabteeda usii galo horta beeralaydu tallaabooyinka ugu wanaagsan ay qaadi karaan marka laga hadlayo marka la goranayo iyo marka la gorto kadibba dalagyada dhowr dhinac oo kala baxaan kastoo aniga dalada kuwaan xabuubleyda ah ama kuwa dadku cunaan aan diirada saarayo horta marka koowaad shayga ugu muhiimsan oo ay beeralaydu sameynayaan marka ay goynayaan waa kow baalkaan marka uu bislaado inay gooyaan kuwa kaan gaaro hadday gooyaan marka ka hor ama kadib waxay keenaysaaba in maxsuulkii beerta kasoo bixi lahaa uu lumo asoo gaarin oo kale haddii aan la gooyo waxay keenaysaa in tayadii dalagii oo xumaado haddii oo kadib ay gooyaan isna sida oo kale dhibaatadaasay keenaysaa taas waa mid waxay kaloo samayn karaan marka beerta la goynayo iyo kadibba in ay gooyaan xiliyada subaxii hore ama galabtii inay beertii gurtaan xiliyadaasaa ugu fiican oo bartamaha kuleelka oo kale ay ka fogaadaan nadaafada iyo qashinka kale beerta oo ku yaalana inay ka ilaaliyaan macalina soo raacaan dalaga waxaa kaloo iyadana xusid mudan in ay ay dalagii markay gooyaan kadib ay qalajiyaan haddana intaa kadib ay ay kala qashin ka saaraan fiiqaan markay fiiqaan kadib ay finjilaan haddii oo xaro waxyahay xabuubley u yahay kadibna package ama ama loorar ku habboon ay ku shubaan kadibna transportationka iyo qaaditaankiina ay hagaajiyaan meel wanaagsan ay ku kaydiyaan waayahay maxay saameyn ku yeelanaysaa qofka beeralayga ah noloshiisa haddii uu si hagaagsan u goosto dalagiisa
waxay saameyn xoogna ayay ku yeelanaysaa sababtoo ah waxaa loo ilaalinayo oo loo sameynayo beerta marka la goynayo loo ilaalinayo oo marka kadib goynta kadib loo ilaalinayo waxay tahay in dalagii qaar ay ka lumaan way macnaha marka haddii uu sida qofkaani si hagaagsan u goosto beertiisii waxaa yaraanaya khasaarihii lume lumineed ee kees wajahay qofkan beeralayda ah goyntii iyo goyntii kadibba marka waxaa u baaqana maxsuul fiicna u baaqana daqligiisana u kordha waayahay sidee hay-addiinu u gaarsiisaa talooyinka ku aadan habka wanaagsan ee goosashada ee beeralayda sideese beeralaydu u qaataan oo ay ugu dhaqmaan talooyinkaas waxaan u gaarsiinaa anaga s t s n ahaan haddaan nahay tababara iyo waxaan siinaa intayn intaan la gaarin ka hor horta man bilow beerta abuurkeeda ilaa dhammaadkeedaba tababaraan siinaa marki o goyntii soo dhowdaya marka waxaan ku aadanaa casharadii ku saabsanaa goynta talooyinkaasaa siinaa qaab ayay kamid oo contact farmers layidhaha ama lead farmers dadka beeraleyda markaas ugu warkooda la maqli karo oo saameynta badan kadibna ayagii ayaa waxay usii gudbinayaan bulshada inteeda kale oo beeraleyda ah nidaamkaas ayaanu sameynaa kadibna way ka faa'iidaystaan waayahay ma noo sharaxi kartaa hababka beeralayda ay wax u goostaan maxaase hababkaas ay isticmaalaan faa-iido ama khasaare u leeyihiin beeraleyda saa naqaano waxay adeegsadaan qalab qalabyadii hora sidaas haddii ay tahay dalagadan xaduudleyda aan ka wado leydi wixii lamid ah hadday tahay waxay adeegsadaan qalab horo qalab hore waxaan ka wadaa magaciisa yaambadii ama safety waxaas qalabyadii hore adeegsanaya kaasna si haddii loo fiiriyo waa faa-iido waa leeyahay oo uma baahna xirfad iyo iyo iyo muxuu ahaa iyo qarash badan oo gelaayo ma jirto aada u fudud yahay marka loo fiiriyo kan casrisan laakiin kan casrisan oo asna oo layidhahda combine harvesterkan layihahdo wadanka laga helin kaasoo kale waxay aada ugu fiican tahay waktiga oo asna yareeyo iyo qashinkii iyo wixii si wanaagsan ukala saaro iyo dalagii inantiisii iyo weliba xitaa khasaarina waa leeyahay asna qarash badan lagu soo iibinaya beerladi kama bixi karaan marka saa darteeda waxaa wanaagsan in beeralayda dhankaa iyo caawimaad ay ka haan keligooda ma wadi karaan kaasi waxa uu ahaa xasan nuur cismaan oo ah khabiir dhinaca beeraha ah oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity waxaana dhegaysanaysaan barnaamijkeenii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada waa hagaag haddaba beeraley markaad dalagii soo goosatay waxaad u baahan tahay inaad kaydiso waxaan ognahay marka beeraleydu ay soo goostaan dalagyada qayb si dhaqso ah ayay u quutaan halka qayb ka mid ahna ay u dhigtaan inay wakhti dambe cunaan ama iibsadaan sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah in beeraleydu ay xaqiijiyaan in wax soo saarka ay si hagaagsan iyo goob wanaagsan u kaydsadaan si dalagu ugu noqdo mustaqbalka mid wanaagsan tallaabooyinka la qaadayo si loo kaydiyo dalagii kuu soo baxay way kala duwan yihiin waxaase ugu muhiimsan kuwa soo socda inaad marka hore intaadan bakhaar gelin raashinka kuu soo go-ay aad si hagaagsan u qallajiso inaad ku cabbayso jawaano aan dabeeshnayn ama wax xidhan oo konteynar ah inaad xaqiijiso goobta aad raashinkaad goosatay ku kaadinayso inay tahay meel aan huur ahayn lehna daaqado shabaq ah oo ay hawada ka soo gasho kana baxdo inaad xaqiijiso in dalagaad kaydisay aadan dhulka dhigin oo ciidda wax ka xijiso haddaba aan la hadalno khubaradeenna waa kan xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d xasan maxay yihiin tallaabooyinka ugu waaweyn ee ay hay-addiinu ku caawiso in beeralaydu bartaan iyo inay fuliyaan markay dalagyaday goostaan ay doonayaan inay kaydsadaan tahay abukar tallaabooyinka waaweyn aan ku caawino beeralayda waxay tahay dalagyada markay rabaan inay goostaan waxaa ugu horeeya waxay tahay orto in beeralayda marka hore ay sameeyaan aan ku caawino talooyin sida trainingka hore oo tababarkii aan aan siinayn oo kamid ahayd in beertooda goysmada kadib howlaha la qabanaayo inay aada uga taxadiraan sida in la qalajiyo o kaleeto si fiican loo qalajiyo dalaga qalajintaasna waxay ka saacidaysaa in dalagii marka la keydiyo si fiican loo qalajiyo intaan la keydin ka horna si fiican loo qalajiyo marka qalajintaas waxay ka saacidaysaa dalagii inuu noqdo mid aan qurumin oo keedsami kari noqdo mid midda kale waxay tahay kasaa kasaacida waxay tahay in la siiyo beeralayda aan siinay ee la siiyo muxuu ahay hermatic storage bags ama loorar la siiyo oo ku fiican in muxuu ahay dalagyada ay ku keedsadaan waaya sidee beeralayda uga hortegi karaan khasaare ku dhaca dalagga usoo go-ay waxay uga hortegi karaan waxay tahay waxaa jira horta khasaaraha beeralayda marka laga hadlayo khasaaraha waa kala duwan yahay waxaa jira khasaaraha la yiraahdo goosada goosmada kadib khasaare ku yimaada jira dalag marka khasaare ku yimaada dalagga khasaarahaasi ku yimaado in howlaha la qabanaayo in aada looga taxadiro waxaa looga tegi kara ugu horreya marka waxay tahay in la isticmaalo keydiyo fiican in muxuu ahay howlihii keydinta ka hor la qabanayo ama hadday noqoto maadaama hadda la haysan waxa lagu ogaado mirtaasi qoyan mir ilaa mirta way qoyan tahay mirtooda qoyan haddii la keydiyo waxaa dhacaysa inuu dalagii qormo marka in muxuu ahay si fiican loo qalajiyo howlahaasi adiga ka dambeeya goysmada kadib in aada looga taxadiro islamarkaana meel fiican lagu keydiyo dalagaasi inaanan la isticmaalin waxyaabaha qaar oo meelaha qoyan oo kaleeto aan la gelin meel nadiif dalagaas lagu keydiyo intaasaa ugu weyn waayahay haddii aanan dalagga si hagaagsan loo kaydin maxaa khasaare kasoo gaaraya beeralayga aada umaadsan tahay waxaa khasaaraha kasoo gaaraya waxaa kamid a in dalagii oo qur waxaa kaloo jiro oo dhacayso ilaa dalagaan waxa loo keedin hadafkiisa inaan la gaarin inuu ku dhasho cayaan ay ku dhashaan intaasoo dhamaa dhacaysa maxaa yeele hadafka laga laha waxay ahayd in dalagaan loo keedinayo waxay ahayd in la isticmaalo ama loo isticmaalo la isticmaalo oo la suuqna ma yeelanayo lama isticmaali karo tayadiisa hoos u dhacayso abuurna ma galaayo magarta waayahay beeralaydeennu sidee wax u kaydsadaan hababkaas ay wax u kaydsadaan se maxay dhibaato u leeyihiin dalagay goosteen mahadsan tahay wax noocyo badanaa jirta runtii oo horta dalaga loo keediyay ayaa jirta waxaa kamid a beeralaydu waxay sameeyaan qaar kamida waxay sameeyaan in loorar caadi ay ku shubaan ay baqaar ku keediyaan ko qaar kamida waxay jiraan waxaa waxay sameeyaan in ay ku shubaan fuusto oo kale inay ku shubaan ay ku keedsadaan qaar waxaa jiro ayagana inkastoo aad aada usii yaraanayso ku keydiyo inay godqodaan ay ku keediyaan marka waa jirtaa intaba khasaaro way ka imaanaysaa dhibaatana way leedahay waxa ugu muhiimsan waxay tahay anaga beeraleydan kula talin in isticmaalaan loorarka loogu talagalay lagu keydiyo marka haddii wax la isticmaalo loorar haddii la isticmaalo oo loorarkaasi dhulka laga fogeynin waxaa dhacaysa in muxuu ahaa si qoyaan uu gaaro qoyaankaasina adooti in cayaan iyo waxyaaba ay ka dhashaan oo dalaga uu qurmo juwaag la isticmaalayo godad marka la isticmaalana haddii uu qoy laftigeeda laftigeeda dalagii uu qurmaaya si laftigiisa bakaar noqonaya oo halaabaya marka haddii laakiin meel nadiif ah ama weel nadiif ah oo xiran haddii lagu keydiyo haddii loor ay tahayna la dhigo kor looga qaado dhulka wax khasaare ay yaraanaysaa runtii kaasi waxa uu ahaa xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y b d waxaad dhegaysanaysaan waa barnaamijkeenna barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada oo ay soo saaristiisa iska kaashadeen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna waa tahay waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeenii barashada waxbeerashada wanaagsan iminkana waxaan ee ka hadlaynaa suuqgeynta waxaan aragnaa in beeralaydu markay dalagyada soo goostaan ay qayb cunaan halka qaybna ay u iibgeystaan suuqyada haddaba marka dalagii soo go-ay la suuq geynayo waxaa lagama maarmaan ah in beeralaydu xaqiijiyaan in dalagaas si hagaagsan loo cabbeeyey isagoo cabbaysanna la safriyey ama ku jira konteynar ama wax xiran oo nadiif ah oo aan wax dhibaato ah u keenayn dalagii kaasoo sababi kara inuu daato ama uu soo gaaro khasaare kale mar kale xasan nuur cusmaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity waa kan ee xasan sida ugu habboon ee beeralaydu raashinkooda ugu safrin karaan nala wadaag aada weynaa horta marka koowaad waxaa qasab ah beeralayda marka ay ay safrinayaan horta inay ku shubaan weelal muhiim u ah haddii awgoy macnaha tahay ayaga laftirkooda dalagyada kala baxaan haddii ay yihiin kuwa cuntada ah sida galeyda masagadi iyo wixii lamidka ah kuwaas loorar waa la soogshubi karaa keliya waxaa muhiim ah dawaarada la saaraayo ama wax lagu ranaayo inay ahaadaan kuwa nadiif ah dhexdooda qoyaanan lahayn roob hadduu yimaadana aan macnaha soo daynayn oo dhibaato u gaasiisan karin intaa horta muhiim waa haddii ay kuwa kale ay yihiin oo sida qudaarta iyo wixii lamida ay yihiinna dee waxaa taa laga siina ayagana in ay ay ku shubaan weelal adag sida tusaalaha nya- nyaanyadii oo kale haddii ay qaadayaan loor kuma shubi karaan sida galeydii oo kale baaqasha waa marka container adag oo dhinacyada markii ay culays kaga yimaado iska xaabin karaa sida fuustooyinka iyo wixii lamid ah waa hagaag halkaad nagala socotaan waa barnaamijkeenii barashada waxbeerashada wanaagsan oo ay soo saaristiisa iska kaashadeen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacaddeenna haddaba bereley waxaa jira waxyaabo haddii aad samayso qiimo dheeraad ah u keenaya dalagaaga hababkaas oo ah kuwo kala gedisan oo haddii aad ku samayso marka dalaga soo go-o ku siinaya qiimo dheeraada oo dalagaagii ee waxtar u leh waxaana ka mid a tallaabooyinkaas dhaq markaad soo goosato dalagii khudaarta ama midhaha ahaa qallaji habuubleyda galleyda iyo masagada kala saar midhaha xun iyo kuwa wanaagsan oo yaysan isaga kaa dhex darsamin dalaga kuu soo baxay sida ay u kala wanaagsan yihiin u kala qaybi una kala darajee dalagaad ee kaydsanayso ku buufi sunta cayayaanka ka ilaalinaysa si uusan ugu dhalan oo aadan ee ugu khasaarin jawaanada ku cabee dalaga diyaarka u ah inaad bakhaar dhigto safriso ama suuq ka iibiso ku qor calaamad lagu garan karo dalaga si loogu aqoonsado markaad suuqa geyso haddaba aan la hadalno xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d xasan sidee beeralaydu u habeyn karayaan dalaga usoo go-ay si uu u noqdo mid tayo wanaagsan oo suuq u yeesha waxay ku habeyn karaan waxay tahay in marka hore oo dalagan qofka uu beerayo aada uga taxadiro waxyaabihii u baahnaa hadday noqoto nafaqadii hadday noqoto howlihii goysmada ka hor iyo goysmada kadib iyo goysmada intaba laga taxadiro oo abuur dalag tayala lasoo saaro dalagaas tayadala marka lasoo saaro suuq uu yeelan karaa taasaa marka saacidaysa inuu haddii laakiin abuur taya dalag tayala aad soo saartid suuq uu heli karaa islamarkaana waa waxaa laga yaabaa in muxuu ahay suuqa ay yeelatid iyo weliba waxaa kaloo samayn karaa waxay tahay inay beeraleyda noqdaan group ama iskaashita ay noqdaan taasoo ka saacidayso inay wax soo saarkooda suuqa ay yeesho waayahay maxay beeraleyda samayn karaan si ay isugu xiraan suuqa iyo dadka wax soo saarkooda iibsanaya si ay isugu xiraan waxay ubaahan arrin weyn waa horta ubaahan siyaasad iyo nidaam badan ubaahan institution ubaahan runtii laakiin waxay u baahan yihiin waxay tahay inay inay samaystaan sida hore usoo sheegnay inay noqdaan abuur ama ama soo saaraan wax soo saarkooda horta inay kor qaadaan oo wax soo saar la isku halleyn karo islamarkaana tayo leh ay soo saaraan inay helaan muxuu ahaay gaadiidkii inay helaan waxaa kaloo laga maarmaan iyada laftigeeda inay helaan muxuu ahay isku xirkii isku xirayay macnihii suuqii laftigiisa inay ka warhaayaan waxyaabahaas oo dhamaan loo baahanaya
waayahay maxay yihiin marka caqabadaha beeraleyda ka haysta suuqgeynta dalagyadooda waa tahay aada mahadsan tahay waxyaabaha caqabada runtii aada u badan yihiin caqabadaha ka haysta dalagyada in waxyaabaha caqabadaha ka haysta wax kamida dalaga markay soo saaraan waxa ugu weyn waxay tahay horta ugu horeeya in waxa ay soo saareen markay keenaan ay noqonayo maadaama badanayo wax soo saarka xilligaas wax badan lasoo saara beer suuqii marka inuu qiimihii hoos u dhacayo oo beeraleyda runtii taasi ay ku noqonaysa in muxuu ahay mid saameyn ku leh oo markay keenaan ay soo goostaan oo hoos u dhacayo qiimihii hoos u dhacayo ko midda labaad waxay tahay suuqa ayagoo warba ka yimin waa kamid tahay iyada laftigeeda dalaaliinta oo kale gaadiidkii oo xun laftigeeda keed fiican oo aan la haynin iyo iyadoo iyagoo muxuu ahaay shek qiimaha ay ku xiran tahay suuqo ayaga ay qiima aysa gacanta ku hayna goyso karin magar kaasi waxa uu ahaa xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d qodobada kale ee muhiimka ku ah beeraley inaad ogaato markaad suuq geenayso dalagaaga waa inaad ogaataa xaaladda suuqa qiimaha dalaga kuu soo baxay ka marayo xaaladda siyaasadeed ee saameynta ku yeelan karta suuqa isbedelada la filan karo iyo wax kasta ee ku aadan xogta suuqa aad tegayso waa hagaag haddaba ugu dambeyntii beeraley ogsoonow marka dalagaaga aada soo goosato habkaad u goosanayso habkaad u kaydinayso iyo habkaad u suuq geynayso waxay muhiim u yihiin noloshaada iyo inaad ka fogaato khasaare kusoo gaara tallaabooyinka maaraynta wanaagsan ee aada samayso goosashada dalagaaga kadibna waxay caawinayaan noloshaada iyo tan qoyskaaga barnaamijkeenii barashada waxbeerashada wanaagsan oo maanta ku saabsanaa sida loo maareeyo dalagga kuu soo baxay oo beeralaygu isaga ilaalin karo khasaare soo gaara miruhu goostay ayaa intaas inoogu eg waxaana idiin soo saarta hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyayaasha u s ed midooda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda ee sweden sanduuqa gargaarka ee bill iyo melinda gates iyo hay-adda horumarinta dibadda ee faransiiska waxaana barnamijka idinla socodsiinayey anigoo ah abubakar maxamed dhegaysigiinna ayaad ku mahadsantihiine nabadgelyo